magaalada salahley ee maamulka somalilan ayaa waxaa laga daafuray tartan kubadda cagta ah ee bisha ramadaan kaasi oo ay ka qaybgalayaan toddoba kooxood oo ka dhisan magaaladaasi tartankan ayaa waxaa daafuray maayorka magaalada salahley oo ay wehliyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaaladaasi maxamed cabdi maayirka degmada salahley oo daafuray tartanka ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta soo agaasintay qabsoomidda tartankan waxaan halkan ku daahfuraynaa tartan ciyaareed ay soo qabanqaabisay dowladda hoose degmada salaxley tartan ciyaareedkaasoo ay ka qaybgeli doonaan toddoba kooxood oo ka ciyaara degmada salaxley iyo tuulada qoolballood degmada hoos timaada waxaynu ku jirnaa bishii rabadaan ee barakaysnayd dowladda hoosena waxay idinku tala gashay koobkan inaad ku soo guutidaan bisha barakaysan ee rabadaan markaa waalidiintiinni baa idin daawanaysaa macallimiintiinni baa idin daawanaysaa maadaamay rabadaan tahay dadkii degmadoo dhani waxay joogaan garoonka markaa waa inaa ixtiraam samaysaan waana xilli xurmadiisa leh halkaasoo aynu ka furnay tartankii maxay rabadaanta bisha barakaysan oo ay isugu yimaadeen toddoba tuugi toddoba maxayda naadi oo ka dhisan maxay degmada salaxley ugu horreyn waxaan mahad celinaynaa maayarka degmada salaxley maxamed cabdi haariye ninkaasoo dadaal fara badan iyo juhdi fara badan geliyey siduu koobkaasi u qabsoomi lahaa islamarkaana ugu raali gelin lahaa koobkaasina ugu qabsoomi lahaa dhalinyarta degmada salaxley bisha barakaysan ee rabadaan oo xagaday wasaare tahay iyo hadday maxay hadday bulsho tahay dhinac kasta maxay sugunta dhisha isaga dhigay islamarkaana ku dadaalay inuu hawshaasi maxay ka midho dhaliyo qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay tartanka ayaa dhankooda bogaadiyey in degmada salaxley laga daafuray tartan kubadda cagta ah waxaanu daafurnay ma bilownay koobkii kubadda cagta ee degmada ka qabsoomi jiray siday magaranaysaa loogu yaqaanay rabadaanta koobkaasoo ay ka soo qayb galeen ama ku tartamayaan toddoba kooxood oo maxay ahayd toy ka socda gudaha degmada dhammaantood maxay ahayd toy iyo maxaan ku rabaa tuulooyinka hoos timaada koobkan runtii maxay ahayd toy bulshada degmada salaxley waxay u arkaysa mid aad iyo aad ugu muhiima oo de galabtabaad aragtaa siay maarata isku soo halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay koobka qasoomadiisa haddaan toosu sheego waxaan halkan si gaara uga mahad celinayaa maxamed yuusuf warsayd oo xukuumadda dhexeed u matala deegaanka oo runtii agabkii koobkan ku qabsoomi laa keenay waxaanu leeyahay aad iyo aad ba umahadsantid dadalkaa garisan mid ka badanna waan idin doonayaa si kastaba tartankan ayaa ka qayb qaadanayo isdhexgalka bulshada si gaara dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ee ku nool degmada salaxley ee maamulka somalilan